aad baa umahadsan tahay reediyo dhanan waana ku salaamayaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo aniga horta shalaana la magacaabay balse aniga wasiirinimada ka hor ayaan waxaan la shaqeynayay haweenka qaranka soomaaliyeed aan ka tirsanaa waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo mar walba waxaan ahaa haweenkii u ololeynayay nabadda marka haddana waxaan ahaa dadkii gudasha dhigay saddexda gobol koonfur galbeed in dowladaas ay ka taaba qaado saddexdaas gobol waana aan ku guuleysanay ilaahay mahaddiisa oo waa kuwa ilaaha nala garab garay dadaal badan iyo juhdi badan waa u galnay haddana xilalkii waxaa la ii magacaabay haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul islaamka marka waxaan rajeynayaa in haweenka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan horta aan soo dhaweyno xuquuqda haweenka ee mar walba laga tiigsadana aan wax badan ka raadino tan kale waxaan taageerayaa wasiirka arrimaha gudaha maanta xuquuqda haweenka uu ka hadlay sidii uu usoo dhaweeyey iyo waxqabadkooda sidii uu raalli uyahay xadgududyada waayo haweenka waa lafdhabarkii ummadda mar walbana colaad hadday dhacdo iyo hadii wax isbedelaanba dhibka ugu badan wuxuu ku dhacaa haweenka caruurta iyo dadka masaakiinta ee dulmajeedada ah marka haddii aana anaga koonfur galbeed waxaa dhacday gobollo badan sida gobolka shabeellaha hoose oo hadda aan joogo gobolka boqool oo abaaro badan ka dhaceen baay waxyaaba iska jirjiro adig dumarkaas dhibaatada ba-an soo gaartay ayaan haysan m c h ayaan haysan dhakhtar maanta haddii caawa ay gabar fool qabato amba ay dhiibbaax samayso ama ay qaliin noqoto ee waxay ku qasban tahay in loo qaado magaalada muqdisho muqdishona wadadii ma lahan oo aad ayay u jajaban tahay colaad badan ayaa ka dhacday jidkana in muddo a ugu xirnaa marka waxaan diyaar u ahay haddii ilaahay raalli ka noqdo in aan arintaas wax badan u ololeeyo dhibaatada ka jirta xagga haweenka iyo caruurta iyo dadka dulmajeedada ah ee xuquuqdooda lagu tumanayo inaan xuquuqoodii soo saarno tan kale haweenka ma haystaan xagga waxbarasho hadii la yidhaahdo dhaqaale hadii la yidhaahdo mar walba waa la riixaa labaatankan sanana ilmahooda iyagaa soo korsaday waxna soo baray qayb weyna ka qaatay noloshooda ha ahaatee waa lagu tixgelin waaye marka dowlada koonfur galbeed waxaan ka codsanaya laftigey oona u jeedinayaa xuquuqda haweenka oo boqolkiiba labaatan la siiyey lagu xaqiray oo intay rabtay ayan ka helin waxaan ka codsanayaa una jeedinayaa labaatankoodaas inay si toosa uga helaan hadday noqoto xukuumadda baarlamaanka iyo dhammaan hay-adaha dowladda ma garatay faaraxo waayahay bentiyay marka hadda magaalada marka ayaad joogtaa xarunta gobolka shabeellaha hoose magaalada marka xaaladeeda guud inooga waranba caawo waa sidee
maasha allah magaalada marka caawa kusadexaan ku hoyanayaa waxaanan soo maray markaan soo bixinay safar dheeraan soo galay faaraxo waxaan kasoo dhacnay number conton waxaan joognay shan habeen waxaan soo marnay goobihii ay dagaalada ka dhaceen waan soo booqanay waxaan tagnay airboortka number conton waxaan ballanqaadnay inuu fura furan yahay in cid alla ciddii markaas rabta inay ka shaqaysato ama shirkad ha noqoto ama hay-ada ha noqdeen loo open ay u tahay ay ka shaqaysan karto in garoonkaas loo dib loo soo celiyo cid alla ciddii rabtana ay wixii dhaqaale ah oo maalgelin ay ka geysanayso tan labaad waxaan kuu sheegayaa markii aan kasoo tagnay maalintii shanaad number conton waxaan soo marnay ceel jaalle oo ay joogeen dadkii soo qaxay oo ku dhibaateysnaa oo marka ka qaxay laba habeenaan la soo joognay iyagana aadan uga soo hadalnay waxaana u sheegnay shirkii afgooye ee nabadeynta ahaa ee uu furay madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan gogoshi uu dhigay in aan anigana daba joogno oo aan rabno nabadii inaan sii ballaadhino oo dhammaan gobolka aan gaarsiino uguna baaqno ummadda ku nool gobolkaas in colaadii layska iloobo oo dib laugu soo noqdaan dadkii qaxay guryahooda qoryihiina layska dhigo la shaqaysto beerihii la tabcado nin walba gurigiisii u yimaado beertiisiina uu dhibaatada gobolkaas ka jirtana aan dejino xaalada waayo dagaal sendare dhibaato ayuu leeyahay wiil unbaa ku mid maahan kaarafow wiil kuma dhasho marka caawa degmada marka caawa noo sidax intaan joogno xaaladana aad ayay u degan tahay wax dagaal iyo qalalaasana ma jiraan wax barbaganda ana ma jiraan dadkii annaga shirka waa u furnay qoliheena siyaasiyiinta ahaa odayaasha ayuuna wadahadal u socdaa shalay iyo maanta oo saddex u ahayd marka iyagaa wixii go-aano ah soo saaraya laakiin magaalada waxaa ka muuqda faaraxow burbur aad u xun way baaba'day magaalada waa cadowday waxaan ku leeyahay ganacsi ma lahan wax soo saar male dhaqaalo male marka dadkii hadda markaa nimadii kusoo noqdeen ma malayn kartid maalintaan imaanayna iyo maanta labay kala tahay xitaa nalalkii wadooyinka waa la shiday suuqyadii waa la furay dadkii maanta waxaa loogu baaqayay in suuqyadii ganacsigii iyo dukaamadii la wada furo iyagoon loo sheegin ay furteen in nolol ka jirta magaaladiina qof walba waa dareemi karaa marka colaadiina ilaahay wuu naga yasiray dadkiina wadahadala u socda kulley waxaana rajeynaynaa inay nabad ku dhammaato ta haween ahaana hadde mar walba haweenka nabaduu ka shaqeyn jiray marka annaga waa garab taagannahay goboshaasna annagaa maagtii hore dhignay tanna annagaa diyaar u ah meeshay nala dishana waa gaarsiineynaa gudoomiyaha yariisowaankeena gobolka isagoo nabad qaba dadkii aada usoo dhaweeyey ku faraxsan aada laysu gacan qaaday daraabta wuu ka hadlay xitaa hawshiisiiu gudanaya isagana haddii ilaaha yiraahdo gudoomiyaha janaalana waan geyneynaa beri ambasaanta baan baxaynaa oo shaqadiisi lagu soo wareejinaya oo isku afgaranay degmada number contonna hadda midka jooga waaba waaso oo isaga meeshiisii ku sugan yahay marka gobolka hadda dowladuu yeeshay maamuluu yeeshay marka xilkiisa iyo dhibaatadii ku dhacda iyo wixii ka xumaada dowladdaas ayaa mas-uuliyadeeda qaadayso marka dowladda koonfur galbeed waxaan u sheegayaa in dhibaato aada u ba-an ay ka jirto gobolka shabeellaha hoose hadday cisbitaal noqoto caafimaad noqoto iskuol hadduu noqdo waxbarasho ma lahan waxyaab burbur badan ayaa ka jiro hay-adaha caalamka waan u baaqayaa dowladda waan u sheegayaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka dhammaan intii ay qusaysaba in gobolka gurmud loo sameeyo cid alla ciddii awood u le gobolkaas oo in muddo saddex sano ah dagaal ku jiray dadkiisina baaba-ay haddana xilligii suwanbiyoodka lagu jiro in gurmud bedel lagala soo gaaro hadday ahaan lahayd xagga caruurta haweenka caawa hadday gabar fool qabato waxaan ku leeyahay meel lasigeeya ma lahan waa cisbitaalka ugu baaba-ay qalab wixii oo dhan damees ma garatay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya binti ibraahim cali aada baad umahadsantahay mudane wasiir aada umahadsantahay adigan sidoo kale faarax